baxriintii cutubka saddex iyo soddonaad markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi tag oo halkan ka socda adiga iyo dadkii aad masar ka soo bixisayba oo waxaad u kacdaan dalkii aan kugu dhaartay ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo aan mid walba ku idhi farcankaagaan siin doonaa oo waxaan hortiinna ku soo diri doonaa malaa'ig oo waan eryi doonaa reer kancaan iyo reer aamoor iyo reer xeed iyo reer feris iyo reer xewi iyo reer yebuus u kaca dalkaas caanaha iyo malabka la barwaaqaysan anigu idin dhex socon maayo waayo waaba intaas oo aan jidka idinku baabi'iya maxaa yeelay idinku waxaad tihiin dad madax adag oo markii dadkii warkaas xun maqlay ayay wada calool xumaadeen oo ninkoodna ma xidhnayn wixii uu isku sharxi jiray markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaad reer binu israa'iil ku tidhaahdaa idinku waxaad tihiin dad madax adag oo haddii aan daqiiqad qudha dhexdiinna imaado waan idin baabi'in haddaba wixii aad isku sharxi jirteen iska fura bal inaan ogaado waxaan idinku sameeyo markaasaa reer binu israa'iil waxay buur xooreeb ka bilaabeen inay iska furaan waxay isku sharxi jireen haddaba muuse wuxuu qaadi jiray taambuugga oo uu ka dhisi jiray xerada dibaddeeda meel xerada ka durugsan oo wuxuu u bixiyey taambuuggii shirka oo mid kasta oo rabbigu doonay wuxuu u baxay taambuuggii shirka oo xerada dibaddeeda ahaa oo markii muuse taambuuggii u baxay dadkii oo dhammu way wada kaceen oo nin walba teendhadiisa iriddeedii ayuu istaagay oo waxay eegayeen muuse ilaa uu taambuuggii galay oo markii muuse taambuuggii galay ayuu tiirkii daruurta ahaa soo degay oo taambuugga iriddiisii qotonsaday markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo dadkii oo dhammuna way wada arkeen tiirkii daruurta ahaa oo taambuugga iriddiisii hor qotoma kolkaasay dadkii oo dhammu wada kaceen oo ilaah caabudeen nin walba oo teendhadiisa iriddeeda ag jooga markaasaa rabbigu wuxuu muuse ula hadlay sida nin saaxiibkiis ula hadlo iyagoo iska soo hor jeeda kolkaasuu haddana xeradii ku soo noqday laakiinse midiidinkiisii ahaa yashuuca inanuun oo nin dhallin yar ahaa ayaan taambuuggii ka bixin muusena wuxuu rabbiga ku yidhi bal eeg waxaad i leedahay dadkan kaxee oo imana aad ogeysin kan aad ila diraysid laakiin waxaad ugu tidhi magacaaga waan kugu aqaan oo raalli baan ka ahay haddaba waan ku baryayaaye haddaad raalli iga tahay jidkaaga i tus inaan ku ogaado aawadeed oo aad raalli iga ahaato oo bal fiiri in quruuntanu tahay dadkaaga markaasaa wuxuu ku yidhi anigu waan kula socon doonaa oo waan ku nasin doonaa markaasuu isna ku yidhi haddaba haddaadan ila socon halkan ha naga kaxayn waayo sidee baa lagu garanayaa inaad raalli naga tahay aniga iyo dadkaagaba miyaanay ahayn inaad nala socoto si aanu aniga iyo dadkaaguba uga duwanaanno dadka dhulka jooga oo dhan markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi weliba waxaan aad ku hadashay waan kuu samayn doonaa waayo raalli baan kaa ahay oo magacaagana waan kugu aqaan markaasuu yidhi waan ku barayaaye ammaantaada i tus isna wuxuu ku yidhi wanaaggayga oo dhan ayaan hortaada soo marin oo magaca rabbiga ayaan hortaada ku naadin oo waan u roonaan kii aan doonayo inaan u roonaado waanan u naxariisan kii aan doonayo inaan u naxariisto oo wuxuu yidhi adigu wejigayga arki kari maysid waayo dad i arkaa noolaan maayo markaasaa rabbigu wuxuu yidhi bal eeg meel baa agtaydaa oo waxaad isku taagi doontaa dhagaxa weyn oo markii ay ammaantaydu ku ag marayso waxaan ku gelin doonaa meel dhagaxa ka dilaacsan oo gacantaydaan kugu dabooli doonaa ilaa aan ku dhaafo oo haddana waan kaa qaadi doonaa gacantayda oo waxaad arki doontaa dhabarkayga laakiinse wejigayga la arki maayo